dhegaystayaal waa caaisho nur aadam kusoo dhowaada barnaamijka caafimaad oo sanadkiiba bisha ramadaan aad ka maqashaan himil f m waa barnaamij aan ugu talagalnay in dhegaystayaasheennu ay ka helaan talooyin caafimaad si sifo badqab ah soonkooda ugu idilaystaan maanta ayuu bilow inoo yahay barnaamijka caafimaad mawduuca aan ku daafuran doonno waa faa'iidooyinka caafimaad ee ruux walbaahi ka heli karo bisha ramadaan waxaana marti inoogu ah doctor qaasim xaaji xuseen soonku waa mid ka mid ah tiirarka islaamka ee eeba ku waajibiyey muslimiinta waxa uu sitaa faa'iidooyin caafimaad oo mug leh waase haddii loo dhaqangeliyo sifaha habboon iyo talada dhakhaatiirta waxa uu ka kaabaa qofka inuu dibadda uga soo saaro sunta ku jirta jirka waxa uu hoos u dhigaa macaanka ku jira dhiigga sidoo kale waxa uu yareeyaa dufintii uu jirka keedsan lahaa intaas kuma koobna oo waa bad lamana soo koobi karo faa'iidooyinkiisa hase ahaatee waxaa inooga waramaya qeybaha ugu muhiimsan doctor qaasim xaaji xuseen oo marti inoogu ah barnaamijka ugu horeynna waxa aan weydiinay doctoorka ka takhaatiir ahaan aragtida caafimaad ee uu soonku sito ismaaciil maxamed samatir ayuuna u waramay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu caleyh wasalam marka koowaad aada ayaa u mahadsantihiin bahda idaacadda hemilo oo mar walba u taagan wacyigelinta bulshada dhinacyada kala duwan marka labaad waxaan ugu hambalyeynaya ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah iyo dhammaan ummadaha islaamka kale bishaan barakeysan ramadaanka waxaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu naga dhigo kuwii loogu naxariisto loogu dambi dhaafo naartana lagaga xoreey insha allahu tacaala runtii annaga ka dhakhatiir ahaan bisha barakeysan ee ramadaanka waxaan u aragnaa inay tahay jaanis weyn oo soo maro jirkeenna dhinaca caafimaad ahaan markii la fiiriyo kulligeen waxaan ognahay dadka shaqeeyo isbuucii waxay leeyihiin maalin fasax ah kadib waxaa jiro bishii ama sanadkiiba maalin ama sanadkii markii la shaqeeyo dadka shaqaalaha ah oo meelaha kala duwan ka shaqeeya waxay leeyihiin bil fasaxa sanad markii la shaqeeyo bil fasaxaan leenahay bishaas fasaxa marka qofka wuxuu samaynayaa inuu nasto oo soo celiyo awooddiisii iyo nashaataadkiisii niyadiisi ay soo degto waxaa marka arintaas ilaahay subxaana wa tacaala noo dhexgeliyey sanadkii markaan sanadkii oo dhan jirkeenii shaqadii cunitadii cabitaankii maalin iyo habeen aan ku dhex jirnay bishaa markii la yimaado waxaa imaan doono nidaam ah yani sidii jirkan lagu siin lahaana siino waa waa ku filan tahay alle qofka inuu maalin walba wax cuno muddo labayo toban bilood ku dhow koyo toban bilood ah marka hal bil ayaa waxaa leeyahay maalin oo dhan cunnada iska jooji habeenkiiyaa loo fasaxaa saacado badan oo habeenkii ah arintaas marka jirkii waxay gelinaysaa inuu dib isku fiiriyo oo iska nadiifiyo wasaq badan oo ku jirtay maalintii oo dhan yani inuu noqdo mid nasto gaar ahaan dheefshiidka dheefshiid kaligiisna ma ahan jirka oo dhan ayaa nasan doono marka annaga waxaan u aragnaa fursad jirka nasiino la siiyey ayaan u aragnaa inay tahay waxaan rabnaa inay ummadda u arkaan ramadaanka inay tahay bil oo dadka baniaadinka ah laga rabo inay dareemaan baahida iyo sabirka iyo in wax walbo aad jeceshahay aadan samaynin oo iska ilaalin kartid yani maxaa yeele macaanidaas ayaa ilaahay dhexgeliyay bisha soonka ah yacni masalan maalintii oo dhan adoo wax cuni kartid markaa iska dhaaftid oo ilaahay darti isaga dhaaftid waxaa xasuusanaysaa baahida iyo dhibkay leedahay oo dad walaalaha ah oo muslimiin ah oo adduunyada kula joogo oo wax aan heli karinaa jiro oo cunno aan heli karin iyagoo oo u fasaxan yani oon soonin marka dhibkoodii iyo waxaad dareemaysaa mucaanaadooda ayaad dareemaysaa yani dhibko iyaga haystaan marka waxaan rabnaa si aynan u noqonin bishaan macnaheedii aysan u waaynin inaan anaga anaga muslimiin ahaan aan u soonno sidaas aan u soonno oo raashiinkii habeenkii la cunaayay uusan noqonin mid ka badan bilihii kale een soonka ahayn mid ka badan yani hadday saas noqoto macnihii soonka loo sameeyey wuu dhammaaday inaanan ka dhigin bisha soon habeenkii oo dhan in oo liska soo jeedo oo la dhafro oo waxyaabo aanan caafimaadka u hagaagsaneyn oo sida t v in la hor fadhiyo yani masalan waa laga digaa t v in la hor fadhiyo bilaha kale ayaa ka dhakhaatiir ahaan annaga aan dhahnaa caafimaad ahaan muu fiicno qofka hadduu wax cuno oo t v hor fadhiisto miisaan badana ku kordho marka ka waran haddii la joogo bishii ramadaan oo la cuno labalaab intii la cuni jiray bilihii kale waxaa dareemaynaya in qofkii wuxuu noqonaya cagsi yani faa'iidadii soonka laga rabay way lumaysaa caafimaad ahaan xataa dad badan marka soonka markii laga baxo waxaa arkay iyo wacyiilan meeshii la rabay in soonka laiska baabi'i miisaanka zaa'idka ah iyo caadaadka xun oo dhan laiska dhaafo marka anaga waxaan kula talinaynaa ummadeenna inay bisha soon uga faa'iidaystaan sabirka iyo baahida inay u adkaystaan oo bilaha kale ay la noqoto sidii bisha soon oo kale yani naftii looga dhigay mid tarbiyaysan oo rabaayadaysan waxaan marka ka dhiganaynaa markhaati dadaan ahayn muslimiin maxaa yeele annaga muslimaan nahay waa ku qanacsannahay haddaanan aqoonin xikmaddaas xataa waa rumaynaynaa yani wax walba oo ilaahay xaggiisa nooga imaado amar ah dhakhtar u dhashay asalkiisa talyaani laakiin maraykanka ku nool oo california u wareegay oo baaro kansarka iyo waxyaabahaas ayaa wuxuu sameeyey tijaabo waxaa la keenay xayawaanaadkan tijaabooyinka lagu sameeyo dooligoo kale waxaa la sameeyey marka waxaa lagu abuuray kansar xayawaanadkia waxaa lagu beeray kiimika oo kansar keenayso dooligii marka group badanay ahaayeen kansarka lagu wada riday hal nooc oo kansar ah weliba si aysan wixii u noqonin hadhow wixyaa kala duwan ay u imaanin kansarkii ay isla qabeen dhammaantood gruubkii dooliga ahaa waxaa la sameeyey marka in daawadiisin waa la hayaa kansarka si loo ogaado daawada saameynta ay leedahay waxaa lagu sameeyey marka labadii dooligii waxaa loo qaybiyey laba gruub dooliga kansar ay wada qabaan isku nooc ah laba nooca loo qaybiyey marka gruub waxaa loo sameeyey cunto oo mar walba diyaar ahaa looga geliyey meeshooda meelay ku jiraan gruubkii kalene cuntada wakhti dheera laga celiyey yani saacado badan sida soonkoo kale cuntada kale oo la siinayan waa la yareeyey wax nolol bas ay ka helayaana laga dhigay marka waxaa la dhihi karaa gruub dooli ka mid ah waa la soomiyey oo soonaa la geliyey gruub kalene waxaa loo fasaxa cuntada sida caadiga laga dhigay wakhtiga ay socotay tijaabadaasna waxay ahayd muddo bil ah waa cajiib soo maha inay bil tahay sida ramadaanka oo kale waxaa lagu sameeyey marka labada gruub oo saas lagu sameeybo waxaa la siinayay daawooyinka kansarka hor oo looga daaweeyo yani oo loo yaqaan chemotherapy kansarka daawooyinka baabi'iyo waxaa la sameeyey marka daawadii waxaa laga siiyey labadoodaba intii loogu talagalay inay qaataan oo miisaankooda lagu qiyaasay labalaabkeeda yacni daawadan labalaabkeeda inta adi qaadan kartay labalaabkeeda lagu siinaa marka kansarka markaas aada u dhimana laakiin jirkan way saameynaya daawada kansarka loo isticmaalo sun waaye jirka baniaadanka hadii loo isticmaalo jirka xayawaanka kulli way saameyna labadii noocoo dooliyada marka daawadiioo kiimikada ahayd oo kansarka baabi'inaysay oo labalaab ah intii loogu talagalay qaadashadeeda la siiyey bil kadib doctor waxaa dhacday in guruubkii cunada u fasaxnaa ee mar walba wax cunayay inay badankood boqolkiiba siddeetan ka badan ay dhintaan wax yaraa soo haray boqolkiiba toban meelahaas boqolkiiba toban kalena waxay noqdeen wax aada u tabar daran oo yani yani si kale ah oon fiyobeen gruubkii la soomiyey oo iyagan isla daawadii labalaab laga siinayay boqolkiiba sagaashan way nool yihiin aadayn u fiyo yihiin kansarkiina aaduu uga yaraaday aaduu u baaba-ay kansarka wax yaraa soo haray kansarka waa la yareeyay saameynta daawada aaday u shaqaysay waxaa meesha kasoo baxday marka bani aadamka in baahi la geliyo inay u keenayso awood badan inuu yeesho baahida soonkan waa ognahay ummadda soonkeena weliba yani labaatan iyo afar saac ma ahan waa dhowr iyo toban saac kala bar ama waxyaray raacaysa ummado horaa jiri jiray oo soonkooda u naga adkaa taariikhdii hore saan ku maqalnay marka qofka dhowr iyo toban saacadood laga celiyey biyaha iyo cunnada oo kadib loo fasaxay saacado kale toban saacadood meelahaas waxaa la leeyahay jirkiisii wuxuu baran doonaa inuu ku talagalo awood badan uu yeesho saacadahaas badan uu wax heli doonin adduunyadana waa saas noloshaada intaad wax haysatid ayaa wax loo dhigtaa wakhtiga dambe adiga aadan wax haysan doonin soo maha kayd kaydka iyo waxaas oo kale marka soonka waa waa tarbiyo waaye tarbiyo tarbiyo waaye dadkii marka aan u dhalanin islaamka ayaa sidaas sameeyey oo tijaabiyey in oo haddii qofka laga celiyo cunnada faa'iidada ay yeelan karto waxaa kaloo la ogaaday arintan ah cuntada in la yareeyo oo ah calori restriction oo afrika reer galbeed waxay keentaa in ay qofka dhalinyaro ahaado waqti dheer waxyaabaha lagu duqoobo waxaa kamid inuu qofka iska cuno waxuu rabo inuu iska cuno waxay soo dadejisaa oo energy badan jirkiisa soo galo doqnimaday soo dadejisaa marka waxaa la dhihi karaa soonka yani xataa wuxuu kaa dhigaya weligaa inaa noqoto qof dhalinyaro ah waana ognahay diinteena nabiga sal ly wasalam dardaarankiisa dadka aanan awood u lahayn waxyaabaha qaaroo nafta jecelshahay inay helaan sida guurkaoo kale si looga hortago shahwada oo meel khaldan aado haddii qofka uusan awood u lahayn guurka si uu isaga yareeya marka dhibkaas oo rabitaankii dhankaas ahaa in lagula dardaarmay soon soonka marka waa wax qofka naftiisa u noqon kara liijaan nafta biniaadinka haddii la fasaxo way halaagmaysaa oo qofka uusan xakamaynin oo shahwadeedii shahwadane labada ugu daranoo lagu abuuray biniaadinka shahwada oo cunada cunada waan rabaynaa ma joogi karno tan kalena waa shahwadii jinsiga waay waan rabaynaa shahwad kaloo saddexaadoo midda maalka in la helana way jirtaa way khafiifsantaha kuwaanoo kale ma aha yani tan waxaa ugu daran cunada ma la joogi karo waa dhimana haddii kale waa lagugu beeray inaad raadisid cunto oo baahatid middan kalena way soo labaysaahoo aaday u xoogan tahay waa ognahay dad badan oo waxaa laga yaabaa qof dhan oo maxayd lacag aada u badan inuu ku bixiyo si shahwadaas uu u meeleeyo ama wanaag ha ku meeleeyo ama xumaanta nafteeda dad badanna lacag badan ku bixinayo shahwadii oo iyada yani qaab xun inay u maarayaan marka waxaan dhammaystirayaa baaritaanka ninka uu sameeyey dhakhtarkaas baxsigiisa uu soo bandhigay marka reserjigiisi joornaal kusoo qoray wuxuu yidhi arintaas waxaa keenay in la soomiye dooliga ayaa keentay inay wax badan u adkaystaan daawadii saameynteed una dulqaataan yani dhibkaas haweenayaa jirtay marka waxay qabtay kansar waxay tiri waxay qaadataa daawooyina u socda kimotherapy ah daawadaas kiimikada marka waxay ku dhibtoon jirta daawada markay qaadato matag badan iyo xanuun badana ku imaan jiray waxay dhahday marka hadday saas tahay reserjiga uu saas sheegay waxaan samaynahay tiri waxaan soomaya yani saacado badan waxmu cunaya iyo gaalada soonkooda xoogaa waxaa laga yaabaa biyaha inay cabaan soonka islaamka oo kale maaha laakiin saas ay tahay macnihii wuxuu wataa in waxyaabo badan laga tago marka waxay tiri waxaan iska iloobayaa soonaan galaya yani wax badanaan joojina saacado badan wax ma cunaayo wax yaraan cabaa oo nafta ku celiyo haweenaydi marka maalmihii ka horeeyey ee daawada wakhtiga la siin lahaa ay saas samaysay kadib daawadii ay qaadanaysay waxay marka waxaa la arkay mudaacafaadkii ama dhibaatooyinkii daawada ay ku qaban jireenoo hore way ka yaraatay markay soontay kadib adkaysi badanoo jirkeeda u yeeshay aada iyo aad marka qof waa ognahay oo soo maray qatooyo badan oo baahi badan usoo adkaysan jireen inuu ka ad adag yahay qof mar walba iska heli jiray wax walba oo cuno hadday abaar timaado waxaa u adkaysi badan qofka oo soo maray yani baahida badan iyo dhibka badan soo maray marka dhankaas waxaa nooga muuqdo ramadaanka inuu yahay mid nafta baniaadinka ka dhigaya inay awood yeelato ay ugu dulqaadan karto nolosha iyo dhibaatooyinka ka imaan karto in salaada taraawiixda tahay jimicsi uu jirku u baahan yahay guri iyo masaajid halkii aad ku tukataba iyo tilmaamo kale oo badan waxa ay ku tusayaan in xiriir uun ka dhexeeya soonka iyo caafimaadka qofka weydiinta kugu soo dhacaysa ayaa noqon karta soonka dhanka marka laga eego ma waxaaba loogu waajib yeelay muslimiinta in caafimaadkooda la daryeelo mise waa arrin rabbaaniya oo culimmada caafimaadka ayaa kala soo dhex baxay diinta tusaalayaasha caafimaad ee soonka ku jira mar kale doctor qaasim
diinta iyo caafimaadka yani diinta islaamka waxaa waaye diin saameyn ku leh qayb walba oo nolosha ka mid ah ma kala marno masjidka waa xarunta dadka muslimiinta ay ku kulmaan ay ku cibaadaystaan maalin walbo yani shan jeer ugu yaraan saas ay tahay wuxuu ahaan jiray wakhtigii nabiga sal ly slam masjidka meesha oo oo laga xukumo dowladd oo dhan xarunta dowladdu ahaa oo ciidanka laga diro shirarka lagu qabto wax lagu barto meel cilmiya ahayd meel dadka masaakiinta ah wax loogu qabtay ahayd meel waxay ahayd wax walba lagu sameeya yani taas waxay muujinaya marka doorka diinta ay ku leedahay nolosho idil ma ahan oo kaliya caafimaadka diinta dhaqaalaha way way saameynaysaa diinta militariga iyo way saameynaya hadda yani bugaag casrigaa jiro oo ka hadlayo tacticskii muslimiintii hore ay isticmaali jireen sayidna khaalid ibnulwaliid oo kale gaalada aaday u yaqaaneen wayna ka faa'iidaystaan wuxuu ka mid yahay dadka yar ee soo maray adduunyada ee boqol dagaal aanan looga boqol dagaal ku guulaystay boqol dagaalu galay oo asaga hogaaminayay aan laga guulaysanin waa saddex qof ay dhahaan adduunya dadka soo maray marka annaga diinteenna waxay nolosha dhanay saamaysay haddaan caafimaadka usoo laabanno waxaa jiraa layidhi daruuriyaadka shanta ah ee diinta ay ilaalisay daruuriyaadkaas waxaan ognahay waxaa waaye diinta iyo nafta iyo caqliga iyo maalka iyo nasabkii laba ka mid ah waa caafimaad waaye nafta iyo caqliga caqliga markii la ilaalinayo waxyaabaha loo diidayo waxyaabaha sabka naftiisa wuxuusoo caafimaadoo lug ku yeelanayo si fiican runtaa waa marka yani meesha waxaa kaaga muuqato diinta meesha ay caafimaadka ay gaarsiisay xataa soonka waxaa laga wariyey xadiis inuu yahaan rajaynaya nabiga sal ly slam suumuu tasixu sooma waa caafimaadaysa yani caafimaad in lagu helo soonka ayaa meesha nooga muuqda salaada caafimaaday leedahay jaanib caafimaad ah yani qofkii wuxuu samaynayaa nashaad salaada alisteeda loo soo kaco salaada subax waxaa lala xiriiriyay dadka wax soo saarka badan adduunyada oo xataa aan muslimka ahayn xilligay soo kacan inay tahay xilliga salaada for b m yani waqtiga tobanka saac habeenimo dadka adduunyada ugu najaaxa badana lasoo qaatay oo hantida badan sameeyey oon dhaxlin oo iyaga eberka soo bilaabay oon qalad soo marin oo iyaga macnaha soo dadaalay dad badanoo waxaa ka buuxa gaale soo maaha dadkaas markii la fiiriyey waxyaabaha ay sameeyaan waxaa ka mid a inay soo toosaan wakti hore waxay leeyihiin afarta subaxnimo yani toban saac habeenimo waxaan u naqaano yaa diin toban saac habeenimo dadka ay toosaan oo maalin walba ay u tahay caado waxaa ka mid a diinteenna waa diinta islaamka oo nagu barbaarisay inaan alisayid toosno oon salaada subax dukano kadib shaqooyinkeena u dheelmano yacni diinteenna marka waa diin dhaqaalaha xoojinayso ramadaanka caafimaadka jirka u xoojinaya dhaqaalaha ramadaanka waxaa la rabaa in wax yar la isticmaalo maadaama maalintii o dhan aan wax la cunaynin habeenkii wax la cunayo laba waqti laga yaabo inay tahay afur iyo suxuur in wax fudud laga dhigto si jirkiina uu ugu xoogaysto loona dareemo in maxay ahayto bil ruuxaaniyadda la rabo laakiin nasiib daro macnahaas ummadaheenii islaamka zamankan wuu lumay waxaa yaable dukaamada iyo meelaha wax lagu iibiyo o dhan waxay ku leeyihiin bisha ramadaan intana laga iibsado bilaha kale dhowr bilood ay u dhigmaan oo kale taasna waa nasiib daro macnaha dad cusub ma imaanin oo wax gadanaya dadka hore la joogo marka waxay ka dhigan tahay famil walba inuu laba laab ama saddex laab isticmaalayo bishii ee soonka macnihii marka meesha caafimaadku ka lumay marka diinta nolosho idil way saamaysaa caafimaadka xiriir weynay la leedahay waa nala faray inaan samayno waxyaaba badan oo caafimaada in gacmaha la mayrto inaan meel biyo fadhiyaan biyo fadhiyo soconin wasaq lagu shubin geedaha dadka hoos harsadaan inaan lagu saxaroonin hoostooda waa dardaaran nebi waaye sal ly wslam diintiyaa keentay in la bara dadka dabaasha iyo oradka iyo maxay ahayd fardafuulka iyo yani ganashada waxaasoo dhan waa waxyaabo riyaadaad waa sports waa jirka saacidayo waay waxyaabo badan marka cuntada xataa in laiska yareeyo dardaaran nebi waaye sal alla alay wasalam oo nebiga uu xaadiistiisa qaar ku sheegay waxa ugu dhibka ugu badan oo shar ah wuxuu uga yimaada bini aadamka wax calooshiisa gala marka hala yareeyo yani in ilaa xad inaan la badinin marka dardaaranka hadda marka ay reer galbeedka zamanadan dambe ay wadaano cunada hala yareeyo cunada la cunaayo life styleka nolosha qaabka loo noolyahay iyo haliska yareeyay cunadii ma ahan wax anaga nagu cusubo kun iyo afar boqoloo sano ka hor ayaa diinteenna ay maxay ahayto noo sheegtay arrimahaas oo dhan oo waxaa shicaar u ahaa halkudheg ummadii saxaabadeennii aan ku dayanayno waxaan nahay dhihi jireen dad aanan wax cunin ilaa ay gaajoodaan markaan wax cunnana ma dharagno taas waxay ku tusay marka in waxa la cunayo aanan noqonin wax zaa'id ah waa sax waaye bishaan tallaabooyinka aan samayn karno dadka sooman annagoo caafimaad ahaan fiirinayn waxaa ka mid a marka ugu horeyso inaan afarkii aan ka dhigno afur caafimaad leh oo macnaha waxaan ula jeedaa waxa ugu wanaagsan ee lagu afuro oo caafimaad ahaan la sameeyey hubaal la xaqiijiyey waa inaan ka bilaabna timir xataa dadka sokorta qabo timirta waxaa la yidhi saddex xabooyay ka badsani laakiin yani timir in lagu afuro wax wanaagsan inay tahay timirta marka lagu afuro iyo biyo la cabo in salaadii la aado maqribkii kadib tartiib marka aan u bilaawno cunadii aan afurkii weynaa laga dhigo afur dhexdhexaada oon aada u badneen cuntadiisina ay dheeli tiran tahay oo laga helo waxyaabo sokorta ay ka abuuran tahay sida bariis ama rooti ama canjeero laga helo brotiin brotiin yani hilib ama malaay ama digaag wixii la heli karo laga helo khudaarti khudaarta aada muhiim u tahay laga helo dufin xadidan gaar ahaan dufinta oo geedaha ama dhirta dufinta xoolaha aada looga fogaana bishaan gaar ahaan afurki marka waxaan nidhi inaanan laga dhigin mid aada u badan in dhexdhexaad laga dhigo oo miisaaman afurka kadibna la sameeyo jimicsi fudud jimicsiga ugu fiicanoo la sameeya soonkana waa taraawiixda in la tukado salaad taraawiixda waxay ka dhigan tahay qofkii ugu yaraan nus saac uu kusoo jiraya marka nus saac oo istaag leh oo rukuuc leh oo sujuud leh oo taagnaansho wakhti ah leh yacni iyo socodka masjidka loo soo socday iyo kasoo laabashadiisii waxay lamid tahay adigoo si fiican jimicsi u sameeyey dhammaystiran marka cunto xadidan oo dhexdhexaadaad cuntay oo caafimaad leh jimicsiyaad soo samaysay waad soo laabatay waa la ogol yahay in wax yar oo kale la cuno laba saacadood kadib taraawiixda laakiin inay noqon wax badan mida kale inaan ku dadaalno biyaha badan inaan cabno maxaa yeelay biyaha dadka yani kuma baraarugsano marmar cuntada sidaan ugu dadaalan biyaha inaan loogu dadaalina laga yaaba waa inaan ka fogaano cunada dufinta xoolaha ay ka buuxdo iyo cunada macmacaanka badan sida xalwada iyo waxaasoo kale soonka dhexdiisa waxaa laleeyahay sababta ah waxay keeni doonaan laba arin cunada dufinta xoolaha ay ku badan tahay subaga iyo waxyaabahaas ama la shiilay waxay noo keenaan inaan calooshii fariisato dadka soomal calooshii socon weyso midda labaad oon badan oo maalintii aan dareemi doono qofkii una oon badan dareemay keeni doonaan waxyaabaha xataa lagu buuxinayo cunada oo ah sbiceska ama bahaaraadka loo yaqaano xawaajiga iyo basbaaska iyo waxay keeni karaan oon badan inuu qofka dareemo maalintii markaa u imaad marka suxuurta suxuurta waxaa layska rabaa inaan samayno wax fudud oon ahayn wax dufin badan leh ayaa laga rabaa inaad totally suxuurta ka dhigin wax shiilan iyo cunadan loo yaqaano fast foodka suxuur maku haboon baradho la shiilay ha noqoto dooro la shiilay hilib la shiilay hambegar waxaasoo dhan fast foodka la dhaho suxuurta hadiiba la cuni doono laga maarmin qofkii uu dhahay ilaa ilaa qaado fast food xilliga suxuurta kuma munaasib ma aha aada u dhib badan yahay wuxuu keeni doonaa dheefshiid xumo dibiryo iyo daaca badan iyo daacqurun wuxuu keeni doonaa oon badan waxyaaba badan oo dhibaatooyin caafimaad u keeni doonaa suxuurti marka waxay leeyihiin waa inaan cunto macquula aan cunno cuntadaas marka waxaa fiican inay ka buuxdo cunada loo yaqaano sokorta aan dhaqsi la shiidin waxay noqon kartaa cunno oo degdeg aan lagu shiidayn jirkeena markay soo gasho ama soor ha noqoto ama baasta ha noqoto adiga cunooyinka fiber kale khudaar inaan ku darno biyo inaan cabno qofka waxaa lle suxuurta hadduusan wax kale samayn karin xataa inuu soo tooso caano cabo iyo biyo aaday u fiicantaha dardaaran nabi waaye sal ly slam suxuurta in la dibdhigo lana suxuurto aaday muhiim u tahay arinta kale maalintii ramadaanka waa la shaqaysan karaa shaqooyinkeena caadiga inaan qabsanno wax diidaya malahan laakiin jimicsi ziyaada inaan ku darno waxay leeyihiin ma haboono haddii aan laga maarmaynin oo qofka isle jimicsi ku dar maalintii waxaa haboon in wakhtiga laga dhigo casirka kadib oo soo dhow yahay afurkii maxaa yeele qofka markuu jimicsi sameeyo wuu dhididaa markuu dhididana wuxuu u baahanayaa fuuqbaxa ku dhacayo inuu biyo cabo qofkiina waa sooman yahay biyo ma cabi karo soo marka adaa naftaada waxaa u keentay xoogaa culays zaa'id ah laakiin shaqooyinkan caadiga ah iyo wax oo ma ahan reeban waa la qabanayaa ninkii qofkii jimicsi samaynayo casir kadib ilaa maqribka qoraxda markay qabowdo waa caadi jimicsiga kalena habeenkii waa okay habeenkii xataa taraawiixda markii lasoo dukado waa la socon karaa haddii ay macquul tahay yani meel lagu socon karo qofka uu heli karo wuu soo socon karaa waxyaabo kale wuu samayn karaa ilaa xilligaas waa xilli uu qofka afuran yahay waxyaabo badan uu samayn karo
guud ahaan waa inaga intaas barnaamijka caafimaad anigoo caaisho nur aadan ayaa idinla socodsiinaysay doctor qaasim xaaji xuseen ayaa marti inoogu ahaa barnaamijka waxaan ka hadlaynay faa'iidooyinka caafimaad ee ruux walbaahi ka heli karo bisha ramadaan inta aan ku wada kulmi doonno maalinta berito barnaamij ka la mid ah sidaas iyo ramadaan kariim